abayo ninka waa laba nin waayo horta nimanka la xukumay ninka xukunka weyn oo adag lagu riday waa ninkan tunisiinka ah oo oo ma maaragtay sideed iyo labaatan jir a weeye nin kale oo oo waxaa la socda oo syriyaana isagana oo toddoba iyo labaatan jir ah labadooda midkan tunisiinka waxaa lagu xukumay sideed iyo toban sano waa gartay kan kalena shan sanaa lagu xukumay waxaa kaloo loo raacsiiyey ganaax oo ah maaragtay shan iyo toban kun oo euro inuu laba caruur oo ka hartay dadkii geeriyooday oo saqiir ahayd midkiiba la siiyo iyo laba milyan oo euro oo oo magdhow ah dadkii dhintay waa gartay yaa laga qaadayaa marka lacagtaasi ma dowladahay u dhasheen ma shirkadii lahayd doontii ay wadeen oo dadka ay ku haligmeen ku qarqadeen ayaa laga rabaa wallaahi lacagtaas caadiya waxa weeye waa lacag oo waxaa lagu xukumaa dadka dembiyada geysta marka lacagta magdhowga waxna waa wax dembiga laga goynayo oo dawladdu cinqaabka ay marinayso oo xas xabsiga ay ku dhamaysanayaan waxna waxa weeyaan magdhowga dadkii loosoo magdhabayo marka waxaan iska symbolic waayo waa sharci ahaan in la sameeyay tahay laakiin cidda bixin doonta lama oga iyagaa lagu xukumay iyagoo haddaysan xoolo haysanna ma meel laga keeni doono ma garanayo hadda waa gartay bal waxaad iga warantaa marka baaritaanka arrintan la xiriira imise sana ayay dowladda waday sideese lagu soo ogaaday in dadkan doonta ay la degtay oo doontii halkaasi ku qarqatay ee dadku jireen waa lasoo ogaaday abaayo doontu markay qaraxday oo meesha ku qaraxday doomaha waa la arkaa waa la sheegaa waa loo gurmadaa marka kuwan islamadii badda la caadiday labadan caruur keliya oo oo banaanka badda dhex rafanaysa biyaha laga soo kor qaaday intii kale oo dhan way la degtay doontan waxay ahayd arrintaani waxay dhacday sideed iyo tobankii hameen bay ahayd arrintu dhacday shilku dhacay sideed iyo tobankii bishii april labadii kun iyo shan iyo tobankii yaa arrintaanu dhacday doontan doon weyn bay ahayd waxaa ka buuxay toddoba boqol oo qof baa ku jirtay waxay ka timid seychel bay joogtay meesha kanaalka la yidhaahdo seychelka iyo mediterraneanka ay iska soo galaan bay ku fashilantay oo ay ku qaraxday dadkii oo dhan sibilka ahaa ilmo badan iyo caruur iyo dumar iyo rag iyo wax walbaa saarnaa gudahay u degtay oo dhulkay fadhiisatay dhulka markay fadhiisatay kadib maxaa haye kadib maxaa dhacay dhulka markay gashay waxaa laga shaqaynayay oo marina militare ciidanka mila marinada talyaaniga iyo maaragtay kuwo kale oo reer yurubiya oo la gacan siinayay waxay hal sano shaqa ay qaadatay oo inay ku soo qodaan oo dhulka ay uga daba tagaan oo soo bixiyaan hal sano baa laga shaqaynayay wax yar ka hor bila yar ka hor baa laga soo bixiyey oo meesha laga soo bixiyey markaasna dadkii wuxuu ka buuxiyeen ayaga meesha hoose oo oo geedaha dadka badda laysaga badbaadiyo salvagentiga la yidhaahdo sagxadda doonta waa sagxadda doonta haa yay ka buuxiyeen dadka oo meel kastay ka buuxiyeen toddobadii boqol laba qof keliya ka arkay waa shilkii ugu weynaa oo dad uu intaas fara la-eg ku baaba-o oo oo mediterraneanka talyaaniga intii dhibaatadan ka jirtay soo mara wey waxaase yaab leh ninkan waxaa lagu xukumay sideed iyo toban sano runtii waa loo naxariistay markii dhibka uu geystay loo fiiriyo iyo nin kale oo ka horreeyey oo hadda ka hor sanadkii hore la xukumay inuu toddoba iyo toban qof oo dhimatay doonay ku naf waayeen uu mas-uul ka ahaa sabab aha waxaa lagu xukumay forever wax oo weligiis ergaas tolaha waxa la yidhaahdo weligiis inuu xabsiga cimrigiisa ku dhamaysto yaa yaa ninkaas lagu xukumay waa garta marka waa lala yaaban yahay waxa ninkan intaas oo axsaanaba loogu sameeyay markee sideed iyo toban sano runtii waa yar tahay marka loo eego dhibka u geysa waxaad bal shukur siciida iiga warantaa dadkan inkastood ii sheegtay mee dadkooda sanad ayaaba kasoo wareegatay oo lafihii ayaa isku darmay lama kala garan karo ayaa tiri ma la qaaday dheecaanka lagu ogaado dadka meelahay kasoo jeedaan oo haddayba soomaali ku jirto ma la ogaaday waa la baaraya abay wax waa wax fara badan dadkii markii lasoo qaado lasoo bixbixinaya iyagoo dadkii eber isku noqdeen oo isku aruureen oo meel isku aruureen marka waxaan d n aga la yidhaahdo yaa la marsiinaya waana waa dad fara badan waa wax dheer weeye marka tartiib tartiib baa d n agaas loo marsiinaya markaasaa waxaa lagu ogaanaya qaar alaabooyin yaryar iyo faraatiyo iyo qof dhego iyo gabar wax qof suxul saacad iyo waxaas unbaa wax oo xasuusahay oo faamiligiisii masawir iyo wuxuu soo qaatay baa lagu ar arkayay ma ahani si kale wax la garan kariyo wax magaciisiiya marka waa in dhakhaatiirta meelaha lagu aruuriyey dadka lagu kaydiyo in baaritaankaas dheer lagu wada weeye laakiin waa garta dee waxay yihiin soomaaliya iyo inay yihiin cid kuu sheegi karta ma jirto marka soomaalideenna waxaa la sheegi karaa afrikaanku dhiiggiisa iyo bankardagti wax la yidhaahdo oo meel lagu kaydiyo ma lahan waa dad iska soconaya weeye waraaqana male waxna mala marka qofka waxaa la ogaan karaa haddii dadkiisi intay yimaadaan markaas ay yidhaahdaan annagana dhiigga nalaga qaado oo markaas la fiidiyo yaa la ogaan karaa qofkaas inuu qofkaas yahay laakiin yaa intaasoo qof dadkoodii africa ka keenayo goormaysa ka imaanaya si loo ogaado ciddii dhashay meeshay waa hawl aada u adag oo aan wadamadan afrikaanka oo masaakiinta u diyaarsanay